xoog ogaal wax aanaan u ahayn oo badan baanu la kulannay xoogahayna siiyaan waxaa ka mida maxaan ku dhahdaay oy ku celceliyeen oy ku celceliyeen oy ku celceliyeen xamar baana lagxamar baa isku kaana diraysa hanadayso mas-uuliyiinta xamar joogtaha isku kaana diraysa hanadayso ayaa ka mid ahaa wararka odayaasha iyo haweenkuba ay dhaheen waa arrin naxdin leh waxaa mid ahaa hangoolku laba ganbuu leeyahay mid ooda waa lagu riixaa midna waa lagu soo jiidaa dowladda dhexe ee muqdisho u joogta angoolka wax lagu soo jiidaa ka maqana ka riixidda keliya ayaa haysaa waa ayaandara taasuna waad arkaysaan ina odayaashii iyo haweenkiiba intuba ay intaa caddeeyaan waxaan ku dhammaaday shirkanagii guul iyo isafgarad waxaan ku heshiinay oo aad iyo aad ay mataqaana aan uga wada hadalay iyagu maadaama ay yihiin xudunta shacabka jubbaland oday iyo haweenba inay ilaashadaan nabadgelyadooda inay ilaashadaan wadajirkooda inay ilaashadaan isjacaylkooda inay ilaashadaan in mataqaanaay kala faa'iidsiga in ayna dhibaata dhexdooda la dhex dhigin taas ayaa mataqaanaa iyaguna ku nuxnuxsadeen annaguna aanu kula dardaarno ku sii adkaada xaq baad u leedihiin taas idinkaa waajibaadkiinna weeyeen shacab soomaaliyeed baanu aragnay soomaalinimo u ooman dowlad soomaaliyeed u ooman cadaadis dareemahaya dareemahaya mataqaanaqaab awood dowladeeda in lagaga qaadayo xuquuqdoodii ay xaqa u lahaayeen ahaa inay soomaali yihiin midaysnaadaan taas ayaa mataqaanaa aan aad iyo aad uga xumahay wafdiguna wuu dareemay arrintaa iyadaa waxaanuna rajaynaynaa arrintaas hadda ka bacdi inayna dib u dhacaynin